oo isurufarayoo bannaan jira horta waxaa laleeyahay markuu kuu bannaanaanaya dagaalkoodu dulmiga iyo xadgudubkiiyo jawrka ka daa marku xaq bay leeyihin jawrkiiyo dulmiga bay ka diidiyaane haddii la yidhaahdo ninkii baxda walow kaana madluuman khaariji weeye walow kaana alxaakimu jaahiran khaariji weeye masale aan sal iyo raatoona lahayn wey walaa yaxilu ma bannaana qitaalu sultaani ninka madaxa in laga dagaalamo iyo walkhuruuju calayhi in lagu baxo wa in jaaruu jawrba ha sameeyaane wa cala alqowli araajixi wixaan khusuusu nafsi ka ahayni nabigaana calaih salaam amrayo wadalika qowlu rasuulillahi sal slam liabi darin uu ku yidhi isbir sabir wain kaana cabdan xabashiyan nin addoonu madowga ha noqdo ood adigu weliba liidayso oo weliba yaraysanayso xataa nidaa liidaysa hadduu noqdo madaxana kaa kawinaya isku duubnaanta guud baa ka khayr badan keligaa dantaadi ee culayska iska dulqaado irtikaab waxaan fi dararayn wey sidaa iska raac bay yidhahdeen laakiin markii labadan wain jaaru jawrkaasi waa kaduuna alkufri hadday la yimaadaan waana masala khilaafiyo sida qowlkana raajixoo markii dambe loo batay khilaafun waa kaan soo sheegnay walaysa wa qowlii lilansaari nabigu uu ku yidhi isbiruu sabra xataa talqawnii cala alxawdi ilaa xawdkaygaad iga kalataan sabra waana laba xadiidoo saxiixaho saxaaxa ku taala nabigana ka sugan calayh isalaatu wasalaam walaysana min sunnati sunnada ka mida ka mid maa qitaalu sultaani nin madax iyo maamul haya in lala dagaalamo fa ina fiihi fasaada addiini waddunyaaba ah laakiin waa shardigii haddaan la helin ilaa an taraw kufran bawaaxan inuu gaalnimo ku dhaca maahane lakiin hadduu gaalnimo ku dhaco waa bannaan tahay itifaaqan ilaa maa qiila can xisbi taxriiri oda xisbu taxriir ee qawqaa'iyiinta ee makasta ah baa waxay qabaan madhab ah nin gaala muslimiintu inu madaxu noqon karo nabhani iyo xataa kuwoodan dambiya siay qorayaan khilaafada muslimiinta inuu gaal qaban karo maxay qabaan qadiyadaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha badan ee jahligu ugu geeyey nimankaasay ka mid tahay amaa sunnada ka mid maaha in sultaankii lala dagaalamo sunnada nabigu mana amrin mana dhiirigelinin mana ugu yeerin haddaanu kufri bawaaxa la imanin wayaxilu waxaa bannaan mase qodobkan aan ku daraynaa qitaalu lkhawaariji kuwii imaamka ka baxay inuu la dagaalamayo waa bannaan tahay laakiin idaa caraduu lilmuslimiina muslimiinta hadday u soo banbaxaan fii anfusihim naftooda wa amwaalihim xoolahooda wa ahalihim reerahoodii ubadkooda haddii nafti iyo maalki iyo ubadkiiyo lagala badbaadi waayo oo iyagu dagaal iyo jidadgooyo ay bilaabaan oo iyagu dil iyo dooxato ay bilaabaan in lala dagaalamaa bannaan laakiin hadday meel gaaray isku urursadaan oo idhaanaw tuulayna iska degaynayna isaga caawinaynaayey in lala dagaalamo bannaan si kale diinha loogu sheego walaysa lahu malaha idaa faaraquu hadday ka dhex baxaan oy bannaanka geenu baxaan an yatlubahum inuu raadsado oo uu doonto ka dhadhicin madaxu maanta jooga walaa yujhiza inuu israaciyo ma bannaana calaa jariixin dhaawacooda walaa ya'khuda inuu qaato sayahum xoolahoodi ay ka carreen walaa yaqtula inuu dilo asiirahum koodii lasoo qabtae maxbuuska ahaa walaa yatabic yatbaca inuu raaco mudbirahum kooda carray masaa'ilka waa iska masaa'il fiqhiya wax nas oo khabar nebi oo ku asaxay waxyaabahan inaan la samaynayni walaa yujiisa laga soo bilaabaay inta anugu ahay wax khabar nebi oo ku asaxay ma jiraan waxa aaaar ee ku soo arooray ee saxaabada laga keenayna inta aan ogahay wax sugan oo salla ma jiro waxay gulaysaa shardigii camr cabdilatiif kitaabkiisii takmilu nafci fii ma lam yahbut fiihi waqfun walaa rafcun laa mawquufan walaa marfuucan waxa saxiib ma jiro aaaarta cali iyo laga wariyo yowmuljabal buyiri iyo inta aan arkay dhammaan asaaniideedu dacaafoy mas'aladuna sidaa u sheegay bay jamhuurtu qabtaa laakiin waa masale muran iyo dood ka taagan tahay iyadaasay isaga saleeyeen rag badanoo xataa buraad shugri man kitaabkiisi almunakhara nuuniya waa kii uu ku lahaa qatlulbugaati alkhaarijiina wujuubuhu xaqun idaa nahaduu ila alcudwaani laa salbun minhum uma laa sabyun walaa qatlu ljariixi wala alasiiri alcaani lama dili kale kan lama samayn karo lama samayn karo lakiin culimadu way isku hayaan masaladan muran baa ka taagan masalada muranka ka taagan culimmadu rag badan baa soo booriyey ninka aad baxi nafiisa uga qoray waa xaafid ibnu xasmi fi lmuxalla raxima llah tacala aqwaasha culimmada iyo adiladoodii soo guuriyey abu xaniifa asxaabtiisa qaar ka mida waxay ku tageen inka dagaalku socdo ninkii la qabtana waa la dili karaa ninkii dhaawacana waa la israacin karaa ninkii cararana waa la raadsan karaa qaar waxay yidhahdeen may ninka cararay hadduu carar baxsada yahayna lama cayrsan karo hadduu carar saldhig iyo ciidan ka dambeeyo qoladii u cararayo berri dagaal soo gelayo uu yahayna intii la cayrsado baa meeshuu galaba laga dabageli karaa calaa kulli xaal nusuustaa dogtay waa isagu wax rag badan baa waxay qabaan maxbuuskoodana in la dili kara qaar baa qaba oo waxay yidhaahdeen cali bn abi aalib baa loo keenay in maxaabiistii lasoo qabta waagi oo ibnu yasribi la yidhaahdo wuxuu warniyahow caliyow hadda waa naga adkaateen maxbuusna waanoo gacan baan ku jiraa warniyahow diga iska daa haydilidi markaasuu waa la dilay arrintaas horta inuu cali saa sameeyey marka koowaad ma sugna marka labaadi hadday sugnaan lahayd xataa ninkaa nimankiibuu ka mid ahaabaa loo dilay keliya lama dhihi karo ninkani gabay buu tiriyey gabay buu tiriyey wuxuu ku qirtay saddex qof inuu dilo muslimiinta kamid isaga gacantiisa ku dilay gabay buu ka bilaabaya weeye arabni ana liman yankuru yunkiruni ibnu yasribi ninkii inkarsana i garanayniyow ibnu yasrib baan ahay qaatilu caliyin wahindi wahindi ljamali hindadii jirtada wadatay iyo cali caligii hebel ahaa iyo ninkii dilay wabni sawxaana ibnu sawxaan ninkii dilay waa aniga marka saa darteed cali wuxuu yii riwaayadu leedahay markuu yidhi nahina iska daa wuxuu yidhi abacda iqraarika biqatli alaaati min almuslimiin adoo afkaada ka qirtay saddex muslimiina gacanta inaan ku dishay maalma inaan ku daynaan ku cafi qisaas weeye ninkan khaarisiyo isagaaba qirtay saddex inuu dilay calaa kulli xaal masaladani waa masale aad atraafteedu waasicutah xoolihii la kala qabsaday haddii hadhow xaaladu dhammaato ma laysu celin dhiiggii la kala daadiyey hadhow bakti ma la isasiin ma laysu qisaasi xuruubul fitankii baa soo gelayo dagaaladii soomaaliya ka dhacay oo kaleeta masaladii hoos galaan weeye laakiin baxigeeda iyo tafsiirkeeda fii kutubilfiqhi weeye kutubilcaqaa'id ma aha marka bacada halkaas isaga daynaynaa waa insha allah taala habeen dambe wasala allah wasalaamu calaa muxamadin wacala alihi wasalam kooxaha dagaalami karaa weye su-aashu habeen dambe xasuus الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن سوقر مؤلفك رحمه الله تعالى إنه يريه واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل واعلم وحدغة رحمك الله الله كون حريسته annahu laa taacata inaanay jirin in lagaga amar qaadanayo ama laga ogolaanayo libasharin qof bini aadam ah fii macsiyati illaahi jalla wacalaa ilaahay macsiyadiisa iyo dembi haddii uu ku amro ama ninkaasi madax ha noqdo ama waalid ha noqdo ama shacab ha noqdo rabbi subxana wataala quraankiisa waa qur-aankiisa waxa uu inagu baray in xuquuqdu ay kala weyn tahay oo xaqa u weyn rabbi nagu leeyahay xuquuqda rabbina ay ka horeynaysa mar kastaba xuquuqda aadamaha waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaanan isaga keliya markaad caabudaan waalidiintan ixsaan u sameeya haddii waalidkii waxa uu wanaagga u arkayey iyo wixii rabbi wanaagga ku tilmaamay ay kala duwanaadaan markii uu sheegay rabbi subxana wa tacaala isagu inuu mahadda iyo mahadcelinta koowaad mudan yahay kadibna waalidku ay waxa ugu horeeye aadamaha tixgelinta iyo qadarinta mudan yihiin baa rabbi waxa uu sheegay haddii sidii rabbi kaa doonayey iyo sida waalidkaa doonayaayey ay isdiidaan ka rabbigaa kaa doonayaad qaadan tu waalidkaa doonayana adoon hadal iyo xumaya ugu daraanaynin baad haddana ka diidi an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma aniga igu mahadceli labadooda waalidna mahadcelin iyo shukri iyo abaal bay kugu leeyihiin haddiise ay isku dayaan ay ku dadaalaan ilaah inaad wax la wadaajisood cibaadadiisi iyo towxiidkiisi iyo xaqii uu soo dejiyey garab marto falaa tuطichumaa haba ka yeelin marka wixii ilaahay xaaraantinimeeyey qof bini aadam ah xaq uma laha inuu dadka faro oo sameeya yidhaahdo taasi waan soo tilmaano hadduu waalid yahay wey haddii uu madax yahay ninka madaxdii haddii uu yidhaahda askariga u qoran ama sarkaalka ciidanka iyo jenaraaladu askariga ay faraan qof beriya in la dilo ama xoolo macsuum oo xaraama in la dhaco inay ateecaan sharcan uma bannaana haddiise ay warkooda qaataan hawshay fuliyaan dembiga iyagaa galay waayo mukallafiin weeye haddiise ninka madaxda uu og yahayba marka hore dadka ciidanka iyo shaqaalaha uu ka dhigtay in ilaahay ka baqayaan oo dembi aanay ka yeelaynin isagaabaan kula soo degdegaynin laakiin marka hore hadduu caqligaaga nasakho oo diintaada nasakho oo adiga uu kaa dhigo gaari gaari dameer la jiidayo ama rimood gaari lagu daba xiray oo taaca camyaa waxay samee lagu yidhahdaa maxaa loo samayn ma dhihi kartid lagaa dhaadhiciyo oo dishibiliinkiisaa lagugu qoro oo isluubtiisaa lagaaga dhigo oo xerar ciqaabeed laguu dejiyo aadna waayahay aad tiraado dameer la rurtay aad noqoto marka dambe dabka gal waad geli ilaahay u shariig yeel baa lagu dhihi markaasaad u shariig yeeli macsiyadan gal baa lagu dhihi markaasaad geli saa darteed waxaad ogaataa qofna xaq aadamihii uma laha in laga ateecana ma bannaana ilaahay macsiyadiisa in lays amro ama lagu kala amar qaato ninka imaamkiiyo madaxdii xaqu taaca buu leeyahay laakiin fi lmacruufi wixii wanaaga waalidku xaqu taaca buu kugu leeyahay laakiin fi lmacruufi wixii wanaaga laakiin macsiyo hadday timaado qofna qof inuu ka ateeca lama ogola wa min hada albaabi aabbaha iyo hooyada hadday ku yidhaahdaan xabad sigaara ii soo qabo xaaraan way inaad yeesho haddaad diiddana ajir baad ka heliya ku dambaabi mayse xataa hadduu xanaaqo indhaha biyo ka keeno hadduu dhiigkar qaboo dhiigu ku kaco hadduu sankor leeyahay samada garaacdo hadduu sidaa ku dhinto isna waa aasim adna maajuur baa tahay waayo rabbi xaqigii baad hormarisay mijinqaada ii soo qabo baakat sigaara ii soo gad iyo haddii lagu yidhahda maandhow qaaraanka reer hebel soo uruuri waxaasoo dhan taacada waalidku waa dembi iyo macsiya hadduu xanaaqana waan idiin gaarsiiyo waxaari xataa dhiiggu intu ku kaca hadduu u dhintay dembibuu ku dhintay aadna ajir baad leedahay shar iyo fasaad iyo musiiba ummadda muslimiinta dhaaftay dadkana dadka dhintay wuxuu yidhi nabigu mustariixun wa mustalaaxu minhu min laga nastay oo laga nafisay dhibkiisii iyo sharkiisii iyo macaasidiisii iyo mid isagoo adduunyada dhibkeedii ka nasta oo akhara janno aaday waalidkii sidaa ku lahaa mustaraaxu minhu wey waa mid ummadda ilaahay ardadii iyo cibaadii addoomado dhan baa ka nastay adna diidadii baad ajir ku leedahay sababtoo xad uusan lahayn iyo xaq uunan lahayn buu aaday sidoo kale ninka iyo xaaskiisaa ka mida saa darteed waalid buu ku yahay waa laba isqaba waa walaalo kala weyn waa shacab iyo madax waa maamul iyo ninkii la maamuli jiray qadyadaasi xadka khadka cas iyo malka guduudanan la dhaafi karin waa markii macsiyo ilahay samee lagu yidhahdo wixii aan intaa ka ahayn waalidka xataa sunanka ka tag hadduu ku yidhaahdo taacadiisu waajib wey hadduu ku yidhaahdo salaada sunnada ka horaysa ee raatibadii ta ka dambaysa ha tukanin ka tegitaankeeduna uu bannaanaaba markii horeba taacada waalidku waa waajib tanna waa sunno waajib iyo sunno hadday istacaarudaanna waajibkaa la hormariyaa laakiin hadduu ku yidhahdo fariidadii ka tag waxaa leeyahay raalli ahow hadda khadkaagii waad soo dhaaftay xuduuddaadii waad soo gudubtay hadda wixii ka dambeeya daalim muctadi aad tahay amarkaaguna waa macsiya inaan kaa ateecana waa jariimi iyo dembi wey laakiin intaasoo kao dhan in waajib ka tag ama xaraam same aan ahayn waalidku taaca kugu leeh saa darteed waxaad ogaataa annahu laa taacata libasharin qof aadamaha in lagu ateeco iyo in laga yeelo iyo in laga aqbala xaq uma laha fii macsiyati illaahi caza wajal ilaahay xagtiisa dembi ka ah nabigu alayh salatu salaam ciidan buu waa meel u diray ciidankii uu meesha u dirayba waxaa lagula dardaarmay ninka madaxda idiin ah amarkiisa qaata oo haddii safar la yahay dad wada socdana la yahay gaar ahaan ciidan la yahay oo dagaal loo socdo isku duubnaantu waa lafdabar ninkiibaa maalin maalmaha ka mida xanaaqay wuxuu ihi waryaarahe soo nabigu idinma dhihin ninkaa madax baan idinka dhigay wuxuu yidhahda yeela haa orday xaaba ii soo gura buy xaabadii waa la soo guray dab buu yidhi ii shira dabkii markay shireen buxuuri nabigu soo amarkiisa qaatay ima dhin haa gala dabkaa hilcaya isku gura iyagii baa isqabsado qolo waxay yidhaahdeen warda nabiga amarkiisii aan yeel laa isku guro qolo waxay yidhahdeen may may nebi maxamed maxaan u raacnay oon amarkiisa u qaadanaynaa dab iyo naar baan ka cararaynaa soo maaha wallahi baanaan yeelayni ado intii la jiijiidayay isagana caradii bay ka baaday markii lasoo noqdaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadday geli lahaayeen dabka weligood taliya kamayna baxeen weligood naartaan baa saa loogu afuufi lahaa markaasuu wuxuu yidhi inama taacatu fi lmacruufi waxaa laga lagu amar qaataa wixii wanaaga laakiin macsiyo haddii lagu amro laa taacata fii macsiyati illahi inama taacatu fi lmacruuf taasaa waxay asaas u ahayd nabiga calayhi salatu wasalaam arrimihiinu ina amray haddaba saa darteed markii maamul jiro markii waalid jiro markii guriga qoys la yahay markay hawliya dani ka dhaxaysa dadka markii taliya xigtiya qaraabo la yahay ama qabiilka soomaalida inshuransiga ah iyo caymiska ah lagu jiro waxay dhaheen kabahaagiyo tolkaa iyo kabahaa midna dharkaaga iyo tolkaa midna lagama dhex baxo tolka waa lagu dhex jira dharkaa duu wasakaysan yahay kala bixi tolkaana hadduu si kasta u wasaqaysa isaga dhexsiraysaa soomaalida marka soomaalida waa wacaymis iyo insurance uu qabiil ku yahay qabiilkaaga wixii wanaag ugu dhex jir laguma diidana laakiin dembiga macsiya markay timaado soo ma aha laa taacata libasharin fii macsiyati illaahi waxaa muhim a qofka muslimkii qadyadu waa labo waa ribix iyo raasumaal naftaadu waa ku raasumaal inay naar ka badbaado cadaab ilaahayna ka magan gasho waa ku raasumaal qof kale inuu ama hanuuno ama adduunyada uu dan gaarana waa ribix iyo faa'iide haddaad raasumaalkii dayacda ribix iyo faa'iide lama gaaro markaad naftaada meel ku hubsato eed ogaato waxaynan dembi kaa soo gaaraynin oodan ilaahaga kaga fogaanaynin tolkaa iyo dadkii iyo qaraabada markaa kadib waxa u tari karta u tar laakiin naftaada oodan meel ku hubin masale diina lagu weydiin waan rabaadsannahay meelaan aadna ma hayno masale erwin baa waxaa la isku dayay madax madax in lagugu tuuro naftaadaa ku raasumaala naftaada naar ha ku tuurin iyagu hadday wax u sheega waayaanna ilaahu cimriga intay leegyihin wax xaqaba uga sheega may garan waayaan adigu haddaadan garanayn naar baa isku tuuri hebel baad dhiban oo masaladii wax u sheegala ma masale aadan garanayni aada naar u doonoo naar isugu tuuri naftaada waa ku raasumaal horta markaa dadka wax u tarayso ama wax u qabanayso taada meel ammaan ah gee meelaan biyuhu ka soo gaarayn iyo dulduulka naarta gee kadib watayday meel baan ku hubsanay ayaan gacanta u taagi karaa dheh laakiin taadoo gebi ka larmata ninowna naftaadu waa raasumaalkaada iyo wax kale ha ku doorsanin waalidkaa in la aeeco laga farxiyo ay rabix wey naftaada naar inaad ka badbaadaysana raasumaal wey waalidkaa hadduu ka caloonayo laakiin naftaadii ay naar gelayso ta waalidkaa meeshay doon ha aado ilaahu intuu ku dhufta muu naftu ka baxayo dhiigu karo naftaada naar ha gelinin oo raasumaalkaagii ha waayin oo ha khasaarin ilahayna saas darteed buu wuxuu yidhi wain jaahadaaka على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الدنيا يسوى ناسا وربقا لكن دبها مع سيامك يسوى قادو وعتر على بس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه باهو يدي أدبار رواهان شريبا ليرادا مركو إسلامي هو يدي كحمات إسلام كيسي مكاسة وحي تري سو دين تاشيغان إساي والي كد كبار نمدي سكما فريسا ها سوانو هو يدي والد كامي ها ilaa aad diintaa ka baxdo afkaa waxgelin maayo gaajaan u dhiman kaasu wax makuu sheegaa haddaad dhimanaysa xataan diinteeda ka noqon maayo way qaday maalin cunto joojinta weligeed way jiri jirtay waxaa isu wadhimanaysaa xool baa cuntada joojiyay waxbuu rabaayo in loo sameeya rabaa xool la diidan yahay wax weligeed soo jiri jirtay waa saaliibta aadamu wax cusub baad wada moodaysaa maalin bay qaday maalin labaad bay qaday maalin saddexaad bay qaday waxay warduqli waa sakaraad markay nafi qabato iyadaa cuntada qaadan doonta buuli markay aragtay inuusan soo jaxjaxayni baraashinkeeda iska cuntay ka walbaarin buuri ma diintaydii iyo iimaankaygii adin raalligelintaada ku doorsan maayo hooyadii baa tahay baari baan ku waxalba diyaar baan kulahay laakiin gaalow oo macsiyo gal diiday hadda kuwaa wuxuu ku leeyahay meelaha gaaladaa la ii wadaa dhisan yeelaa waalidkiibaa i wada anu ma rabe adu horta ma ku qanacsan tahay dembi inay tahay aditaankeeda haa ida laa aacata libasharin fii macsiyat illahi bal haddaad ku qanacsan tahay haddaad ku qanacsan masale kala wey anadu kama hadlay inaan idhahda waa xaaraan xaaraan maa minni laakiin waxaad ku qanacsan tahay xaaraan inuu yahay waalidkiibaa dabada iga riixay iyo islaantii iyo qaraabadiibaa dabada iga wadiyo waa lay jiidayaa iyo laa aacata libasharin fii macsiyat illahi wey mar haddaad ku qanacsantaho diin ahaan u aragta waxaa dembi inuu yahay cidnaha ka yeelin man kaana ay waman kaana min ahli lislaami ninkii ah laa yushhadu lahu laa yushhadu loogama marakacayo calaa axadin qofna walaa yushhadu lahu loogamana lagumana qirayo loomana qirayo bicamali khayrin walaa sharin bisababi camali khayrin walaa sharin camal wanaagsan dartii ama camal xuno uu sameeyey dartii janno iyo naar midna loo qori maayo looga marag iyo markhaati noqon maayo fa inaka laa tadri maxaa yeele adigu ma ogid bimaa yukhtamu lahu waxa lagu gabagabaynayo masalada waxaa laga hadlayaa masale usuusha aasaaska caqiida ahlusunna waljamaaca ah oo muslimiintu maanta gaar ahaan dariiqooyinku ay dayaceen ay dhumiyeen masale ay dayaceen wey masaladani waxaa weeye dadku nabigeena calayh salat slam waxaa ka sugan xadiidka ibnu mascuud ee wada taqaanaan ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina leylata yowma nudfatan ama arbaciina leylata nudfatan aakhirka xadiidka wuxuu ahaa والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة سيدي الجنة ودقمي إلى وكجارو لما شاء كحكتب الجنة قاله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها naar buu ku dambayn janna kabood ninka la yidhahdo wey janna kabood iyo midka wax yar ka sokeeya ee kitaaba xoorka la yidhahdo soo taqaanaan midna suu xumaa ee cimrigiisa dhan dembi iyo shirki ugu jiray unbaa aakhiri zamaanka ilaahay soo hanuunin mar haddii ay sidaas tahay dadku waa laba qole kitaab ilaahay iyo sunno nabi sheegtay calayhi salaatu wasalaam inay janno gelayaan waxaan leenahay reer bader jannay gelayaan waayo nabigaa sheegay oo ilaahay baa yidhi buui icmaluu maa shitum faqad kafartu lakum wax kastoo samaysaan waa idiin dambi dhaafay baycat ridwaan dadkii ka qayb galay kun iyo afarta boqol ahaaye waa wada ahlu janno biasmaa'ihim baan dhahayna maxaa yeelay nabigaa wuxuu yidhi alay slam laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta shajarati waxaan leenahay cashara almubashariin biljannati jannaday gelayaan waayo nabigaa tiriyey bilaal waxaan leenahay ahlu janno weeye waayo nabigaa wuxuu yidhi intuu ku riyooday jannada isagoo tagay riyodan beedna waa waxyi wuxuu yidhi bilaal oo hortaydaan shaqarkaa ka maqlay meeshaan galaba maxaad u gaartay wahaakada dad bay aayaad iyo axaadiid tiriyeenay dheheen hebel waa ahlu janna kaa waxaan leenahay ahlu janno wey midna aayaad iyo axaadiis baa tiriyo waxaa la yidhi ahlu naar weeye waxaan leenahay ahlu naar weye abu aalib xaggee galay baan leenahay naar buu galay baan dhahaynaa waayo nabigaa la yidhi adeerka abu aalib maxaad u tartay markaasuu wuxuu yidhi inahu fii daxdaaxin min annaari meel yaroo dhay oo calaacaluhun ka taabanaysa naar buu ku jiraa haddaanan aniga ahayn nasalkaa la geyn laha hadda xagee ku jiraa marka naar buu cagaal kula jiraa hebel xaggee jiraa naar buu ku jiraa maxaa yeelay nabigaa sheegay alai slat salaam fircoon xaggee la geynayaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab naar buu gelaya aayad qur'aanaba sheegtay dad waa qaybay aayad iyo nas cad uu sheegay janno iyo naar meelay gelayaan kuwaasi inaad ka istaagti inaad ka shakida midna lama ogola haddii la fircoon naar ma geli oo aayadii taqaano tirada ma hubo waad gaalooday diintaad ka baxday aayadii ilahi in runtaada ka shakisan tahayba man shaka fii aayatin wey haddaad tirahda aniga ma dhihi karo fircoon naar buu geli aayaddu haba tirahda hadday rabtee ilaahay yidhi baadan rumaysnayn gaal baa tahay walow salaad foorata darabta ilaa aad tiraahdo fircoon naar buu geli waan rumeeyey haddaad tirahdana weligaa haddaad soon iyo salaad tukata wax laga aqbali ma jira gaalun baa tahay waayo ilaahaygii yidhi naar buu geli haddaad beeniso hadalkiisa ilahay beenaale miya haddaad tidhahda ilaahay warkuu sheegay aniga rumaysan maayo id waxaad islaam ka tahay muxuuye kuwaa inaad kaba shakida lama ogola laba xaalo waa suuragal inaadan ogeynba naska ku soo arooray ama xadiidka haddii uu yahay inaad ka shakisan tahay xadiidka inuu sugan yahay iyo in kale wax la ogol yahay wey laakiin haddaad tidhahda xadiidka nabiga waa ka sugan yahay ninkanna wuu ku cadyahay ahlunaar inuu yahay waa ku cadyahay aniga laakiin ahlunaar wey ma dhihi karo nebi maxamed baad u duurxulaysaaye warka waa dadbaysaaye warka nebi maxamed siduu u sheegay looma qaadan karaa hadalkaaga ku daboolana adiga laftaadu diintana waxaad ma haysatid baa lagu dhihi qolada annagu waanu qiraynaa aayad iyo xadiid sheegaan jannuu galay iyo naar buu galay say aayadii xadiid ku dhamaan dhahaynaa qolo waxaa jira aayad iyo xadiid midna ayna sheegin laakiin markaad saa u fiiriso dadna waa dad fiifiican dadna waa dad xunxun ninka fiican waa ahlu janno ma dhihi kartid ninka xunna waa ahlu naar ma dhihi kartid waayo khaatimadooda midna waxay ku dambayn lama yaqaano dad baasay u fiicnaayeen oo u cibaadaysanayeen oy safka hore ugu jireen bay gaaloobeen ayaan daran soomaalida maqlaadda waxaa jooga dadkii yaqiiniya oo jilbaab weyn qabta haddaad maalinkaa waa ahlu janna tiraahdo waa khatar hadda ahlu naar ma dhihi kartaa maya aakhirka ilay toobad keeni doonta intayd noo shabar booraysaa keliya waxaa lagaa rabaa qofkii wanaag ku jirana wanaag baad u rajayn ilaah inuu gaarsiiyo laakiin welwel iyo cabsina waad u qabiyo amur ku sugnaan waayaana su-aal kuu taagan weeye khaatimada waruma haya aniga qofkii xumaata ku jirana waad uga baqay xumaatada camalkeeda rajana waad u qabiyo ilaahay mar un inuu soo hanuuniyaa laga yaabaa baa dhihi wixii aan intaa ahayn albaraa'atu waashahaadatu bidcatun ma taqaana ashahaadatu bidcatun indal la iska tiriyo aayad iyo xadiidkaan lahayn hebel ahlu janno wey hebel ahlu janno wey hebel ahlu janno wey wuxuu kule in dariiqa intuu ku yimaado sheekha iyagay sheekh hebel ahaa baakhara marka la taga annagana gudbin isagaynu gudbiyaa kuu sheegay isagoo kabalahoo qaawaniin la keeni sooma ogid isagoo intay qoraxda la soo kor istaajiyay isaga dadka dhigii sooma ogid horta yaa kugu yidhi isaga jannuu geli aayad iyo xadiid meelaysaa maya sheeko been iyo bereleyde marka aansal iyo raad kaloo lahayn nimaadan isaga warbuu hayni biyahaynu tallaabi isaga ay tallaabinoo biyaha ay gudbinayo waxaan jirin waa hadal maalayacni awe marka dariiqooyinkii qolo waliba sheekhoodii baa waxay ka dhigeen ahlu janno lahubay ka dhigeen aayadii xadiidaan la aqoonin kuwa ahlu jannaha laga dhigay qaarkoodii islaam ma ahayn muslimiin ma ahayn ugu hadda hadda muslimiin ma ahayn kumalihii isagoo muslim ahaabuu gaaloobay kumalihii weligiiba muslim ma noqonin weli wacadda ma taqaanaan qabriga weli wacda yaa yaqaan xamar markaa tagta masaajka isbahaysiga hortiisa mexra agtiisa hafka hore agtiisa weligii ku oli jiray qabriga dhagax la kor fadhin jiray soo garanaysaan kuwa dul fadhiya jumcada ma galaan oo jamaacada ma galaan oo ciidda ma galaan masaajidka safkuna hadda ilida masaajidka siiska laga baxo uga sokiya uga sokeeyaa shanta salaadood la tukanaya geli maayan jumcada jamaacana ma galaan qabriga xataa waab iyo meel dalaalin oo qorax ka celisa male qorax dul fadhiya weli wacaddaa la yidhahdaa gaal talyaaniga wadadiisa meesha ka soo dhacay waab yidhahdeen dad badan odayaala noo sheeganayo jiri waa naqaanaa gaal talyaaniga cad weli wacadda saasa lagu bixi dhahay marka kan wuxuu u haystaa ka warran baan nimid sheekhan ahlu janna waa la hubaa buu ku leeyahay ahlu jannaha ayagu doqon yushrik billahi wa harra allah alayhi janna wax saas oo kaleeto huha ayaa lagu sheegay ninkaad jeclaato waan jeclahay darteed hebel waa ahlu janna waa caamada soomaalida iska yidhahdaan hebela laa ilaah hebel soma arag hebel ahlu janna wey wax socon maaha iyo hebel ahlu naar wey qofkay nacaan ama isku dhacaanna ama dembi badan sameeyana waa ahlu naar ma dhihi karta nabiga nacas wuu ka digey qofku dembi buu sameeyey oo macsiya laga kari waayey ahlu naar wey inaad u tiraahdo waa ka digay nabig alai slam wuxuuna ka sheekeeyey ummadii hore laba walaalaa inay jireen midna nin fiican buu ahaa midna qaar daranoo macsiya dembi badan buu ahaa ninka walaalkii ula hadla orniyo iska daa war waxaan ka dhaf war waxaan ka dhaf markuu kari waayey maalinkii dambe ku yidhi wallaahi laa yarxamu allahu fulaanan ilaah baa ku dhaartay ilahay naxariistiisa tusi maayo ilaahay baa wuxuu yidhi man da aladii yataallaa calaya ninkan aniga ii dhaaranaya waayo inaan hebel u naxariisanayn adiga camalkaagii waan buriyey isna dembigiisoo dhan waan u dhaafay kana naarta geeye kana jannada geeye muxuu ku dhacday awooddii ilaahay buu isagu rabaa inuu xukumo inta jannada geliyo intaan gelaynin mar hadda waxaa lagu dhihi qalbigaaga ilaasho iimaankan kaasiiba haddii kale war iimaanka hodaa gacanta ku haya laakiin tan maxaa keenay iimaankan kaasiiba qalbiga ilaasho horey saan usoo sheegna waxaa laynaga dhaadhiciyey sheekhaa la siiyey jannada iyo naartiiba xoola ninkii leh baa la weydiistaa soo maha ninkii guri leh albaabkiina fadhiya ninkaa weydiisani janno ma geli waxaa lagu yihi sheekha waa inaad soo martaa way janno haddaa geli rabto wallahu almustacaan marka annagu waxaynu leenahay ashahaadatu bidcatun biduuni nasin inaad tirahda hebel waa ahlu ljanno iyo hebel waa ahlu naar bidco wey adoon aayad iyo xadiid midna aan haysanin waana ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisii iyo iraadadii ood ku dhiiratay iyo edabdarro wey waxaadna mudataa sida ninkaas oo kaleeto in naarna uu geliyo laakiin ninkii camal wanaagsan samaynaya aad baad ugu rajayn ilaahay man jaaa bilxasana liladiina axsanuu alxusna ilahi subaa tala qof wanaagsan wanaag baa lagu abalmariya laakiin ilaahay waxaad uga cabsani inuu amuu khaatimadiisu xumaataa in badan oo khaatimada ka xumaatay baa la yaqaanaa idinku sooma taqaanaan dad gaaloobay sheekhyada soomaaliyeed oo gaaloobay baan aqaanaanu oo hebel iyo hebel iyo hebel ah sheekhyaha oo kutub akhrihi jira oo gaaloobay nin caddaysta iyo nin shaati kala u xidhayba khaatimada xumaatana wax la yaabla weeye waxaan arkay nin jamica islamiya ka soo baxay baan ugu tegey meel holan la yidhahdo isagoon salaadna tukanin soonna aqoonin sigaar iyo qaadun afar iyo labaatan saac meel mafrash la yidhahda fadhiya baba tukadaba mid aana qiimeed iskuba gaarnayna odayaal soomaaliyeed baa iga soo dacwooda waxay dhaheen ninkani akhlaaq xumadiisii iyo fisqigiisii caruurtii iyo reeruhu naga fasaadin ninka reeraha noo daayay guryaha sunnada iman ninka sheekha jaamacada ka soo baxay iyagu khaatimada ilah baa gacanta ku haya ilahi baa subxana wataala qofku doonana hanuuniye waxaa arkay gaal sideetan jiroo hadda soo islaamay gaal sideetan jiroo hadda soo islaamay waa arkay ilahi khaatimo u wanaajiyey mid fiicnaayoo dadka diin ugu yeeri jiray oo kitaabu xoray shaafici gaal oo kaleeta ad arkay shaafici gaal sida laygu yidhi ani ma aqaana macallin qur-aan buu ahaan jiray baa markii dambana gaal buu noqday ilahi subxana wataala khaatimada maadaama hayo maalinkuu dugsi qur-aan hayo ahlu janno wey haddaa iska tiraadoo gaalnimo ku dambey wax dhici kara wey mid xumaata ku jira intaa tiraada ahlu naar wey inuu khaatimo wanaagsan ku dambeeyana wax dhici kara wey saa darteed qof aadama ah oo daduunka ku nool oo khaatimadiisa la ogeyn inaad tiraahda xumaato uu sameeyey darteed waa ahlu naarna bidciya dembi wey khayr iyo wanaag uu samaynayo kaaga muuqdana waa ahlu janno inaad u tihaahdana dembiyo bidco wey maxaa yeelay fa inaka laa tadri adigu ma ogid bimaa yukhtamu lahu waxa lagu khaatimayo gabagabaynayo nabiga nin calaisl arrintaa lafteeduu tilmaamayo wuxuu yidhi waxba ha la yaabina qof camal samaynaya ilaa aad eegtaan waxa loogu khatimaya khaatimadiisu ku dambayn doonto inama alacmaalu bilkhawaatim wey marka maxaad samaynaysaa marka qofkii labadii qof tarjuu waxaad u rajaynaysaa lahu qofka ama lisaalixi sida nusuka qaarkood aan filaya ku jirto qofka wanaagsan khayr baad u rajaynaysaa wa takhaafu calayhi waadna u baqaysaa walaa tadri mana ogid maa yasbiqu lahu waxa u hormaraya ee u xoog badnaan doona cinda almowti markuu geeriyoonayo ilallahi la xaggiisoo min annadami wax la shallaay ah wax u horayn doona wax laga shallaytoon doonaa inuu jiro war uma haysid adiga salaad badan ku aragtaye ilaahay darteed ay ka tahay maxaa ka ogtahay hadda meelaha waxyaabaha qaraaibka ama araaibka waxaa ka mid a qolyaha website karton la yidhahdo karton dot com la yidhahdo leh baa waxay soo geliyeen wiil karton way wuu tukanayaa marka laba nin baa meeshaa farfadhida odayaal oo sheekaysa waxay leeyihin bay dhaheen wiilkan wallahi wiil fiican way aad u fiican dugsi iskuulka markuu ka yimaado masaajidka wuu soo geli salaada buu tukan isagu maqlayaa markaasuu waxay leey dhaheen isniid iyo khamiistana waan soo maadno wixii qashaa wey marka waxaa lagu tusiyaa riyaaya istustus baa jira nin caalim mahay oo naar la gelinaya waad maqashay nin mujaahidku iska dhigay safkooda ku dhintoo naar galay aad maqashay adigu mar baad u haysaa camalkan daahirka ah ilaahay dartii ikhlaas inay ka tahay hadday ikhlaas ka tahay ilaah uu ku dhintay inuu ku sugnaan yaa war u haysaa wa takhaafu calayhi waadna u baqaysaa ama wax camalka buriya uu sameeyaa ama khaatumadu ka xumaataa walaa tadrii man ogin maa yasbiqu lahu waxa u horayn doona ee uga horeeya cind allahi cinda almowti geelida agteeda ila allahi la xagsimiladadami shalayta wamaa axdata allaahu iyo waxa alle uu soo cusboonaysiiyee keenay fii dalika alwaqti xilligaas idaa maata cala alislaam hadduu islaamnimo ku dhintana xilligaas waxa ilaahi u keeno hanuun oo uu keenayo waruma haysid tarjuu lahu raxmat allahi ilahi naxariistaa u rajayn wa takhaafu calayhi dunuubahu dunuubtiisana waad uga baqi erayada sidaasa ilaa halkaa uu soo gaarsiiyey mualifku raximah llahu tacaala waarayay culimo badani sidaas oo kaleeto wada dhihi jireen rag badan oo aimada sunnada oo kutub alcaqida wax ku qoray ninka abu camr daani la yidhahdo ilaa taqriiban soddonka kitaab fi qur'aani wa culuumihi ka qoray ilaa markii dambe manduumo alfiya uu leeyahay fii culuumi qur'aani maca fi cuquud diyaana la yidhahdo dhammiinta axkaamta shariicado dhan iyo caqiide iyo qur'aan iyo wax walbuu kaga hadlay iyo qura iyo qiraa'aad oo dhan cuquud diyaana la yidhahdo baa wuxuu kaga hadlay masaladan kitaabo risaalo kale uu leeyahay la yidhahdo الرسالة الوافية له وحلي قولك أهل السنة والجماعة يا مسلمين وحو أهان جري قف أهل القبلها بدكا إسلام كشيغانا يا كمدة كما إيا النار منا أنه مال أغمى عابي بينه إلا إن آيات يا حديث عن هينه إن سيدا كما أغري دونا من النار قري دونا معنا إمام أحمد رحمه الله تفسير أصول السنة للرواية دي عبد يوسف العطار ويورينا سيدا سوكريتي كل يهي رحمة الله عليه wamaa min dembin dembi ma jiro ilaa walilcabdi addoonka wuxuu leeyahay minhu dembigaa towbatun towbadkeen baa u furan sideedaba towbadu way furan tahay dembi kastoo aad samaysabana haddii aanay saddex dhicin towbada waa la aqbalaa cumuuman si guud ahaaneed calaa khilaafin masaajidka qaarkood la iska hay towbadaba la aqbalaya shuruudeedii laakiin haddii la helo wey shardiga koo waxaa weeye towbada marka saddex xaaladood laakiin ilaahay ma aqbalo towba waa iyadoo shuruudeedii dhammaystiran tahay xataa haddii cadaab ilaahay ummadu u ballan qaaday uu soo dego ilaahay towba ma aqbalo suurata yunis baana lagu sheegay falowlaa qaryatun falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunusa qoladaa keliya laga soo reebay cid kaloo laga aqbalay ma jirin fircoon markuu yidhi amantu anahu laa ilaha illa aladii amarat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin maxaa la yidhi ana waqad casayta qabli waa laga diiday hadday qoraxdu dhinaca gabaludhac ka soo baxdana lama aqbalo saa darteed bn ilahi subxana wataala ayadiisan lagu fasiray fii suurati ancaam awaakhirteeda ah yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra xaaladda saddexaadi waa qarqarisada markay soo gaarto in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuargir waa kii nabig al slam halka markay soo gaartaay waxba ka towbada lama aqbalo waan towbadkeedi waxba la ilahay ma aqbalo subxana wa tacaala intaa waxaan ahayn haddii shuruudii towbada aad la timaado horta waa waajib dembi kastoo aad samayso inaad ilaahay uga noqoto uga toobad keentaay waa waajib ilahayna wuu amray wuxu uhi watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun wuxuuna ka digay towbada in la dibdhigo ووحدوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون اسكتشرة هديب بغيرة توضى الله باهينا ajaasha soo xaadirtay leedahay iyadoon lala imanin towbada qofku markuu la yimaado ee shuruudeedii ay dhammaystiran tahay asaalatan iyo cumuuman towbada waa la aqbalaa waxaa la isu khilaafay hal mas'ala masalada waxaa weeye jinaayadiiya loo geystay qof oo la dilay qof haddaad disho dulman wa camdan ulakacaad u dishaaye towbada ma lagaa aqbalayaa mise lagaa aqbali maayo baa masalo khilaafkeedu mashhuur yahay ah ibnu cabaas iyo rag lamidana ay ku tageen inaan la aqbalaynin oo aayaddan suuratu nisa ah waman yaqtul muumina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha wacadib allaahu baa ka dambaysay dheheenoo suuraddan waa madaniya aayaddii makiyada ahayd ee suuratu lfurq ka dambaysa oo nasakhay buu leeyahay waxaana xoogeynaya ra'yigiisa xadiid nabig alay slam uu leeyahay ilaahay waa iga diiday abaa calaya qaatila almu'mini qof mu'mino qofkii ka sugeli ilahi inuu ka toobad aqbala waa iga diiday nabigu leh alayh salatu wasalaam waxay yidhahdeen xataa haddii uu isa soo dhiibo oo la qisaasto ama isa soo dhiibo oo mag laga qaato dadkii noolaa xaqoodii unbuu gutaye ninkii uu dilay dembigiisii ma ka dhacay oo aakhare masaamaxda aakhare masaamaxaadba nin baad dishay magtiisii baad bixisay maktigaad siisay dad nool baad siisay isaga laakiin waa dishay xaqiisii goormu goosan aakhare intuu kugu dhago unbuu ku dhihi yaa rabbi sal haadaa lima safaka dami kan weydii dhiiggayga waxa u daadiyey waxa aad bixisay iyo xooluhu waa xaqii dadka nool iyo warasada wey laakiin ninkii aad disheen waxyeelada isaga u geysatee dhintay isaga xaqiisii yaasiin aakhare iyo xasanaad waaye marka saa darteed baa culimmada masalada aad wax u faahfaahiyood ugu tegi doonta adilada iyo atraafta iyo aqwaasha iyo xujajka iyo ajwabada iyo alxaafid ibn lwasiir raxmat ullahi caleyh kitaabkiisa alcawaasim walqawaasim juska u dambeeya sagaalaad masalada kaga hadlay calaa kulli xaal marka wixii aan mas'alada ahayn sa ama xuquuq adama aan la xiriirin qofkiina aan la gaari qof la gaari waayo aan la xiriirin toobadeeda cumuuman waa la aqbalayaa masaa'il yar yarana saasoo kale takhliifaa ku jira ahlu cilmiga waalrajmu xaqun والمس على الخفين سنة وتقصير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر ولا بأس بالصلاة بالصلاة في السراويل والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر مسائل كم بدن كلها مسائل فقهية أحكامها مسائل فقهية أحكام تانا عادة علماء وحي أهايين dadku haddii ay soo baxaan kooxo camal iyo xukun axkaamtii fiqhiga ee shareecada diidan ama ka biyo diidsan ama si uun isu gala marinaya hadday soo baxaan inuu xukunka lama faahfaahiyo kutubul caqiida saan soo sheegnay laakiin waxaa asal laga dhigaa mas'aladaa diin ahaan inaad u rumaysa inay waajib tahay xaq sharciga ka mid a tahay waayo masalada muran baa la geliyey hadda haddaan kutubul caqaa'id qori lahayn masaa'il badaa'anoo lagu soo darin baanu ku dari lahayn wuxuu yihi haddaba sheekhu war rajmu qof dhagax in lagu dilo xaqun weeye qofka zaaniga ah horeyna u soo guursaday in xaddiisu ay rajmiya dhagax ku dil tahay waa xaq sharci oo diinta sal iyo aasaas ku leh nabiga calayh salaatu wasalaam dhagax ku diray kuwii zinaystay ee horey u soo guursaday aayad qur-aan oo lafdigeedii la nasakhay xukunkeedii joogana way ku soo degtay ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattatan akaala min allah laakiin maadaama aayadda lafdigeedii la nasakhay arrintaasuu cumar ka baqayay markii intuu khudbado u istaagay uu lahaa dadyahoy dhegaysta rasuulka ilaahay waa rajmiyey dhagax baa ku dilay annaguna gadaashii waan rajminay waxaan ka baqayaa inay yimaadaan ilaahay maxamed xaq buu la soo diroo kitaabka ku soo dejiyey aayadihii lagu soo dejiyeyna aayadda rajmiga dhagax ku dilkaa ka mid ahaa waan qal akrinay oo waanu xifdinay oo macnaheedana waanu fahnay waxaan ka baqayaa in maalin maalmaha ka mida ay timaado qolada dhagaxa lagu jiro qur-aanka kuma taalo annaga yeeli mayno oo ay fariido hal waajibo waajibaadkii axkaamtai sharciga intay dayacaan iyagana ay dhumaan ummaddana ay dhumiyaan arrintii cumar uu ka cabsanayey way timid oo cusmaan markii la dilay kadibba nimankii khawaarij la dhihi jiray way inkireen waxay war nabadaayo ma jiraan walidaalika imaam shawkaani qowlkooda markuu sal jaraar kusoo guurinayo baa waxaa u leey waxaa ka mid a lagama maqal ummaddan muslimka ah cid tiri dhagax wax dhagaxa lagu dilo qofkii mutay xaq ma aha tiri ama ka biyo diiday laakiin waxaa laga soo guuriyaa qolyaha khawaarijta la yidhaahdo wahum kiraabu naari ayda naartana way nabigaas xadiisaasaa jiro nabiga laga wariyo walaysuu miman yuctadu bikhilaafihim walaa yultafatu ilaa aqwaalihim dad khilaafkooda wax laga soo qaadi ama hadalkooda dibba loo jalleeci maaha ka soco way kuwa macno ma lehe waayo nabigaa yiri buu leeya yamruquuna min addiini diinta dhinac kale uga bixi doonaan kamaa yamruqu sahmu min alramiyati sidii intii fallaan wax lagu galay dhinac kale uga dusto xataa baalasha waxba ku harin bay diinta dhinac kale uga baxayaan wax waxba ku hari maayo diina saa darteed culimo badan waa ka ku tagaan gaalo way mas'aladan hadda tii way ka weynaatay hadda waxaaba kuwa muslimiishu kula sheeganaya waa wuxuuba leeyahay dhagaxa lagu diray qofka waxshiyo wey wax quruun hore ahaa wey qarnigan la horu maray ee xadaaradii iyo horumarkuu jiro ilbaxnimada miyadaabuu cunanta masalan waxaan ku dari lahayn xadulqadafka kawdheg xadu sariqada gacanta la goynayo xadulqisaaska qofka loo dilayo masaa'ilka maanta aadka loo diidan yahay oo dhan kutub caqiida ah haddii la qoro ama qof qof ay aragtaan waa in lagu soo daraa dhaha masaa'ilkaas in la rumeeyo diinta inay ka mid tahay ninkaan rumaynina muslim maaha kuwa wuxuu ku leeyahay walahi inay diinta way fiican tahay qur-aanku waa xaq laakiin anu gacanta dada gooyin baan iga dhadhacaynin adu maxaa tahay muslim beanaalo wey hadduu jaahil yahayna waa in loo sheega haddii kalena waa inuu ogaada gaal inuu yahay hal aayad ninkii diiday qur-aanka o dhan buu diiday sida hal nabi ninkii diiday nabiyado dhan uu diiyey imaamu shaafici baa waxaa la yidhi xadiidka nabiga maka sugan yahay markaasuu yihi ha ma ku dhaqmaysaayo ma raacaysaa baa la yidhi intuu xanaaqaybu wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey ataraa fii wasati zinaaran sunkii gaalada lagu garan jiray ma dhaxda iga xiran bidhi gaal maana haddii nabiga uu ka sugan yahay ma raaci su-aashaas idin weydiin kartaa nabiga ma ka sugan yahay ha iyo maya ha haddaan ku idhaahdo ma raaci gaal maanahay bu nabiga markaan raacayni kuwa wuxuu ku leeyahay nabi maxamed iyo gaal jarmaloo dhakhtara oo brofesora hadday arrin caafimaad isku qabsadaan aniga arrin caafimaad mar hadday tahay ta gaalka brofesorkaan rumaysan muslim baa la taagan yahay turaabi oo kaleeto xadiidka zubair markuu ka hadlayay wuxuu leeyahay masalada masale caafimaad wey gaalka brofesorka kaga takhasusay maxay uga aqoon badan wax kastoo uu yidhahda gaalka warkiisaa la qaadan oo muslim waxaa ka tahay buu haawey cidlaha islaamka la sheeganaya wax ka jira lama arko ninku waxaa markuu sabay ilaa uu taa ka noqdan weligii gaal wey arrinta haddaba haddii aad tiraahdo waa la idinku shubay annagaa idinka shubi iyo annagaa nasakhnay lidakari mitl xadil unfayayni annagaa nasakhnay haddaad tidhaahdana waad gaalowday haddaan tukaday kadib ka waran weligaa ilaa lidakari mitl xadil unfayayni waa xaqaa tidhahdo weligaa muslim noqon maysid mumin noqon maysid aayaddaa diiday ma qirtay maya weligaa gaalun baa tahay foorarso oo soon safka hore ku jira gaarka wax ka jira lama arko ninka axkaamta shariicada xukun kamida diidaaye ama xukum la diiday hadduu yimaado kutubulcaqiida waxaa loogu soo daraa kaa in la qiraaye inay waajib tahay qofkii uu gaalo xukunkaa oo aan qirinna inuu gaal yahay waalmasxu in la masaxo cala alkhufayni labada khufeynka iyo sokashada la masaxaayey iyo sharaabaadkana sunnatun sunno wey iyagana qolo shiica la yidhaahdo baa lagu kari waaye waxay dhaheen annagu lugta marana gelin mayno wax intaan gelin dusha ka masixi mayne iyadoon sokisba qabin baanu gacanta biyaha saa intaan u gelin oon saan idhaahno baanu saa u taataabsiin bay dheheen xufaynkaa sheegaysaan maxay tahay walidaalika ibn cabdilbari imaam sufyaan athawri rag aimada muslimiinta waxay ugu soo dareen mas'aladan qolaaba diidaya oo diintaba ka mid maaha waxaan in la axkaamteediiyo imisaa la masixi karaa ninka musaafirka iyo ninka muqimka waxba kala duwan yihiin shuruudda qofka la masixi kara masala masale fiqiya wey taa kama hadlayna hadda waxaan ka hadlayna horta in xufeynka la masixi diintii nabi maxamed la yimid kamid ma tahaymsa maaha way tahay inaad tiraada wey qofkii inkira ay u cadaatana waa xadiidta mutawaatirka ahe isagoo loo cadeeyey diintu ka bixi haddaad aragta nin weysaysanaya oo biyaha gacanta intuu geliyey isagoon lugtiisa isagu isku jirin sidaa sidaa leh hashakiin shiica wey oo weliba imaami itnaa cashari wey hashakiin kaasi waa tegey diinaan teennayba ahayn buu galay saa darteed baa masaladanna halkan loogu sheegay ibnulmundir baa wuxuu leeyahy raxima allahu tacaala culimmadu waxay isku qabteen in mas cala alkhufayn la sameeyo intaan kabaintaan sokiska iska siibin aan lugaha dhaqo ayuhuma afdalu keebaa fadli badan masalada waa masale culimadu isku qabteen buu yidhi laakiin wuxuu yidhi aniga waxaa ila fadli badan in khufaynka la masaxo sabab qole ahlulbidacaa inkiray oo diiday ahlulbidacaa inkiraan in masaladii inay xaq tahay la caddeeyo lagu dhaqmo dadka la tusaayo waxaa weeye sunno kastoo ahlulbidaca inkiraan labada araf ee isku haya in lagu dhaqmaayo waa arrin aad u fiican oo diinta xoogeynaysu yidhi saa darteed lugaha in la dhaqaacidiyo iskuma haysatee in la masixi karo khufeynkaa la isku haystaa soo maaha walina keena dhammaantiin aan masaxna wey inaad tidhaahdo sanasada ku rakabaan ka saaro wa taqsiru salaati salaada in la gaabiyo fi safari safarka sunnatu wey safarkood weliba aamin tahay mas'aladaa waxa uu mualifka u keenay raximah اllahu tacaala waxaan u malaynayaa ma hubo salaad qasru salaati fi safari qur-aanka kuma jirto qur-aanka salaatu lmuqiim iyo salaatu lkhawf baa ku jira laakiin salaatu safar oo aamin aa tahay safar aan cabsi lahayn salaada in la gaabin karo qur-aanka kuma jirto arrintaasna mugdi baa dad cudur ka keeneen xilligii saxaabadu ay noolaayeen baa dad muran iyo doog ka keeneen imaamu maalik fii muwaaihi waxa uu ku wariyey iyo kayrkiiba nin baa ibni cumar u yimid wuxuu ibni cumarow annaga salaada muqiimka iyo salaatulkhawfka qur-aanka waa ku haynaa laakiin salaad safaroo nabadgelyo oo la gaabinayo qur-aanka ilahay kuma taalle salaadda la gaabinaysaan maxay tahay ibni cumar ismaba dhibinba wuxuu wareedays wax makuu sheegaa annaga ilahay nabi maxamed buu noo soo diray diinna noogu soo dhiibey sidii isagoo samaynaya aanu aragnayn aanu samayn isagoo gaabinaya baanu aragnay safarka annagana waanu gaabin war badan loo baana ibni cumarna markaasoo kaleeta hadal laguma soo celin jirin markii mid intuu masalo sheegay uu yihi wa ka warran saa hadday noqoto wa ka warran saa hadday noqoto nin reer yaman aha wuxuu dhaweysa dhaweyso ijcal araayka bilyaman maxaa ka warran ka warranta yaman kaga soo tag bal halkaa gee nabigaa yiri baan ku yiri say tahay u qaado war iyo hadal uma baani wiilkiisa markuu ku wariyey ibni cumar u sheegay xadiid ahaa nabigu wuxuu yihi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allahi gabdhaha haweenka aad qabtaan addoomada ilahay masaajid ha u diidina yaa wiilkiisa wuxuu yihi wallaahi lanamnacannahu waa u diideyna markaasuu waryaa nabigaa yidhi baan ku leeyahay adna waa u diidaynaba leeyahay soo maaha wallaahi wuu caayay horta markaasuu wuxuu yihi weligii isagoo saa wuxuu caayay lama argo ibn cumar wallaahi laa ukalimuka abadi weliga intaan adduunka noolahay kula hadli maayo isagoo la hadli buu dhintay ibn cumar radiallahu anhu nabad buu ahaa saxaabi ragga saxaabada looga dambeeya itibaacu sunnu ahaa markaasuu waxa uu yidhi annagu nabigoo samaynayaan aragnay waanaan samaynaynaa diintan inay maxamed ilaahay noo soo diraanu kaga dayanaynaa saa darteed bushigii waagaa bilowday ilaa waa dambe waa la sheeg sheegaa inuu jiri jirayoo qur-aanka kuma taalle nimankii sunnada inkirsanaana qasru salawaada inkiraaba fi safar culimadu waxay isu qabteen mas'alatan ka baxsan oo hadda aanan ka hadlaynin musaafirku salaada inuu gaabiyo ma waajibbaa mise waajib maaha masale aad la isugu qabtay wey wuxuu yihi wasawmu fi safari safarka in lagu soomana man shaaa ninkii doona saama wuu soomi karaa waman shaaa ninkii doona aftara wuu afuri karaa masaladana masala khilaafiya wey mashhuura bayn ahli اcilm raxmat اllah min asaxaabati waman bacdahum saxaabadii iyo kadib min safarihi ma soomi karaa sood ma ka asaxaya masale muran iyo dood adagi ka dhacday wey waxaa ka sugan abu hurayra radi allahu canhu waardaahu inuu nin waxoogay tacbaana u yimid nin oo sooman oo safar iyada leeyahay wuxuu ninka maxaa ku dhacay waa sooman yahay baa layidhi wuxuu yidhi waladii nafsu abi hurayrata biyadih low maata maa sallaytu calayh hadduu saa ku dhinto maba ku tukaday buri salaa janaaza saa darteed ba waxaa la yidhahda culimada abu hureyre wuxuu qabay soonka safarkii safarka lagu soomaayey inuu dembi iyo macsiyeya ibn cabaas baa la weydiiyey ka warran baa leeyahy safar ma lagu soomi karaa wuxuu yihi alfitru fi safari cazmatun waajib wey waajib weeyaan buuri markaad musaafir tahay ma soomi kartid shawkani iyo ibn xajar iyo waxay leeyihiin ra'yigaa waxaa kaloo qabay cumar ibni cumar abu muusa alashcari ibn abi shayba fi musanafi wuxuu ku warinayaa can camr bn cabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhu waardaahu wuxuu leeyahay asaa'imu fi safari kalmuftari fi lxadari nin safar ku soomay waa nin isagoo muqiimoo negi cudurdaar la-aan cunto cunaybu la mid bisha ramadaanoo nabad tanood gurigaaga joogto hadda raashinka iska daada ka warran dembigiinaysa xalaal wuxuu leeyahay dembi wey haddaba inta ay ka sugan tahay anugu aan arkay waa ibni cabaas abu hurayra iyo ninka la yidhaha cbdiraxmaan ibni cawf waxaa kaloo laga wariyey cumar ibni cumar abu muusa alashcari rag taabiciino madhabkaa qabana way jiraan waxaa madhabka aad ugu soo dhardhigtay oo waxalaalay wuxuu suufiya xantiis ugudisugu guntay ibn ibni xasmin ahaahiri fi lmuxalla ninka masalada iyo faahfaahinteeda iyo garabkaa doodooda raba halkaas ugu tegi karaa xadiidka camr ibn xamsa ibn camr alaslami iyo nusuusta ku soo aroortoo dhanna way ka jawaabayaan ibnu cabaas baa marka la weydiiye wuxuu leeyahay nabigu hadduu safar ku soomay aakhirkii wuu afuray amarka nabigana hadda kadambaa la qaataa oo kii hore wada mansuuq weeye madabkaasoo ibn xajar rag wargaarayaan wain kaana saxiix annaga si raajixa nala ah ha noqoto in la soomay iyo in la afuro cumuuman labadaba inay bannaan tahay qofkii safarka hadduu ku sooma intuu dhib soo gaaro baniinka ayna ka dayacmaynin oo kaasi wuxuu noqon laysa min albiri siyaamu fi safar walaa ba'sa dhib ma laha bisalaati in lagu tukado fi saraawili saraawiil in lagu tukada ay dhib ma laha masaladan waxaa weeye sarwaal horta maxaa la dhahaa sidee buu sarwaalka waagaa joogay u ekaan jiray masaa'il waxaa weeye badankood marka laga had sarwaal marka waxa la yidhaahdo waa la yaqaanaa culimo raxmatullah ilaa hadda kutubu luqa khilaaf kama taagna waa maro la xirto hoosna lagu xirto sida lugahana labadaa lugood u kala qaybsan oo u samaysan oo qaabka uu lugaha u kala samaysan yahay wey laakiin intee buu la ekaan jiray intee leeg buu ciriiri ahaan jiray intee leeg buu waasac ahaan jiray mas'aladaasi waa mas'ala wax kulluhaa dunuun wa takhmiin wey wax hadda laga hadlo marka hadda kutubta u aragto xataa markaa akhrido القول المبين في أخطاء المصلين مشرح سلمان وقري قد يبدأ إليه سروالك ولا واسع وهانشري كلها ظنون وتخمين وي واحد رواية آثارة هي تواريخه عد واسع نوري في عليل جسيت ولا هانشري لا لا يهد وحك يا رمانا أن أرد واحد رواية صحيحة لكن وحن شكل كتيرين شريعة ذلك وحل حيطة وحيوتري عورا لا أسطروا عورا مركا لا أسطروا يانا موقال كذا قيحنا الذي وبنان بيالا maro khafiif way ka dhex muuqatana ladiid iyadiioo sawiranoo maro dusha lagaga sawiran ladiid oo muditiisheedu banaanka soo taagartayaan ladiid laakiin calaa kulli xaal sarwaal alcawra daahiriya ay muhim noqdeen calaa kulli xaal masalada maalimku muxuu kahay raxima allahu tacaala masalada waa masala khilaafiya sarwaal ma lagu tukan karaa masaladani waa masala khilaafiya nusuusta ani intaan arkay marka la isku soo ururiyo in laga fiican yahay wey haba banaanaatee hadda sarwaalka waasacaan ka hadlaynaa kan xiniyaha banaanka soo dhiga maaha laga hadlayna kaa maaha sarwaalka sidiisaba isagoo waasaca adoon shaati iyo waxba qabin baa laga hadlayaa sarwaal keliya ma lagu tukan karaa ama sarwaalku tukashadiisaba xogay karaahiyaa jirta qolada waa lagu tukan kartaa yidhi xadiidka imaamu axmed iyo keyrkii warinayeen dabaraani iyo keyrkood warinayeen ee abi umaamay daliishadeeno waxaa rasuulka ilaahayow nimanka ahlu kitaabkii saraawiilun bay qaataan hoosguntiina ma qaataan maxaan samaynaa wuxuu yidhi itaziruu tasarwaluu wataziruu hoosguntiina qaata sarwaalna xirta wakhaalifuu ahla lkitaabi khilaafa marka labadaba xirta inuu leeyahay soo ma arti amaa karaahiyadu waxa waa saas xadiidka imaamu abu daawuud uu warinayo culimmada xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaniyana ay tasiixinayaan ama taxsiininayaan ee ay ka mid ahayd qaar ka mida laba arrimood buu nebigu ka reebay dadka waxaa ka mid ahaa inuu ku tukado saraawiil wuxuu leeyahay lafdigiisu nahaa an yusaliya fii saraawiila walaysa calayhi ridaaun isagoo garbaa wax u saarayn sarwaal intuu iska xirto inuu isaga tukado nabigu waa diiday calayh salatu wasalaam cumuumkii garbaha wax saartahaabuna gelaya min baabi aljamci bayna nusuusi garbaha in la saarto maadaama wax maro la saarto oo la shaati la xirta ayaan asalka waajib ahayn baa karaahiyadii lagu xambaaray ma sarwaal keliya lagu tukadaayey ay ku xambaareen culimada qaar ka mida calaa kulli xaal masaa'ilkani waa un masaalka fiqiga ee ama laga baqayo inay dad inkiraan ama dadka qaarkood ay inkireen bee dood ka keeneen baa loogu daray waxaan mar labaad ku celinayaa ninkii hadda kutubulcaqiida qrow qorow ama dadka caqiidada masaa'ilkan oo kale u sheegayo xaddu sariqa ugu dar oo xaddu lqadfi ugu dar oo xaddu lqisaas ugu dar oo xuduud iyo cuquubaadka shariicade qaybo badan oo galbeedka ay cabsiiyeen ama tugsiyadooda ka soo baxay ama si kale loogu sheegay ay waxu haystaan inay diinta kamidtaha usuusha imaanka iyo caqiidada in lagu daraayo wax loo baahan yahay wey wnifaaqu nifaaqu an tudhira alislaama wa tukfiya alkufra wey nifaaq iyo munaafiqnimadu waa laba qaybood qaybna waa nifaaqu alcamali qaybna waa nifaaqu alictiqaadi kii ictiqaadka ee asaaska ahaa buu ka hadlayaa oo cumuuman haddii munaafiq la yidhaahdo ama nifaaq la yidhahdo layska itlaaqo ereyga layska sheegay isagoon waxba lagu darin midka uu ku dhaco wey qur-aanka dhammaantii nusuustiisu ereyga nifaaq iyo munaafiqiina isticmaashana kan weyn bay u jeedaa munaafiqu waxaa weeye korka islaam korka muslim hooska gaal urka gaal weeye afkana islaam buu ka sheeganayaa hoostana muslim maaha hoostana muslim maaha ama xirfad iyo dhaqaalaa ka galay oo qaar waxaa la sheegaya qur-aanka xafiday oo masaajid imaamyo ka hor muslim ahayn oo markii shaqadii ka dhamaatay uu noqdayna saliimkiisii qibtiibu waa iska xirtay mar waa sidays adiga imaamka aha maaha war xirfad baan ka shaqaysana weligaana muslim ma noqonin xirfad baa iga gashay shaqo ama waxoogay dhaqaalaa ka soo galayoo ama waa la soo diray waxaa arkaysaa mararka qaarkood mid baa la soo diri waan islaamay buu ku dhihi halkaasuu fadhiisanoo saas wiisha bri uga seemayaayo warguu dayday wuxuu geeyaa islaamka ma aha wuu ku gobanaya shaati buu huwanaya ama wuuba cabsanayaayo wuu isqarinayaa wuu la tukanaya cabdullahi bin ubay ibni salul munaafiqiintii u waaweyneedee madiine ninkii madaxda u ahaa muxuu samayn jiray nabigu jumcada marka la gaaro ee mimbarkii intaa markuu soo fuulo buu ag istaagi jiray wanimayow rasuulka ilaahay waa ka ilaahay baa idiin doortay khaatamu alambiyaai waalmursaliina ilahay idin siiyey war diintiisa qabsada war labada daarood baad liibaanaysaan war xarigiisa ku dhaga war nafya maal buhru leh mana rumaysna weligaa waa kuwa ilahay saa darteed saa darteed ilahay u yidhi wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi dalkaasay u googoyen baa layidhi baalaha da ku murxeen bay ku gaatiyoobeen waxay noqdeen waa munaafiqnimadu lafta iyo rugay ka gashay lakiin waxaan u malay munaafiqiinta reer madiina munaafiqiinta shiicadu nifaaqa shiicadu baa ka xoog weyn saa darteed waxaan leenahay munaafiq waxaa la yidhaahdaa nin afkana islaam ka sheeganaya calooshana gaalnimo ku qarsanaya maxaynu kula dhaqmaynaa inagu waxaynu kula dhaqmaynaa axkaamu lmuslimiin baan kula dhaqmaynaa walidaalika munaafiqiintii madiina dadkay la tukan jireen kii dhinka muslimiinta lala aasi jiray dadkiisaa dhexli jiray guurka waa dhexmari jiray gabadhiisa walaayadii yeelan jiray wahaakada dhiiggiisa iyo xoolihiisa waa la badbaadin jiray axkaamu lmuslimiin baa la siin sababto anaa qalbiga waxa ku jira maogin isaga rabbi u taallaa laakiin ninkii sidaa ah ama noqda aakhare ilaahay wuxuu hortegi isagoo gaalo in waxba rumaysnayn ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari ilahina wuxuu ku tilaa munaafiqiintu inay yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum waclam waxaad ogaataa amaa nifaaqa camaliga ah waa qofkii oo sifaatka munaafiqiinta lagu sheegay la yimaada aayat lmunaafiqi talaaun riwaayadka qaarkoodna arbacun idaa xadaa kadaba markuu sheekaynayo baasha beenta buusaa u dhex dabaalan wa idaa wacada akhlafa haddii uu ballan qaadana uu burin wa idaa caahada hadara riwaayadka qaarkood waida tumina khaana haddii wax lagu aaminana waabuu isdaba marin wa idaa khaasama fajara intabih tanaa aada khatar u ah wa idaa khaasama dad hadday murmaan oo isqabsadaanna fajara xuduud ilahi ma xirta wey ninbay isku xanaaqayaano afkiisa cayda wax xidhao malaada ninkii fiicnaaye wardiga badnaa ee qur-aanska badnaada marka la ysku xanaaqo cayn iyo nijaas baa ka soo horraysa ama day xoolo markay isku qabsadaan xoolo uu lahaa iyo kuwii uusan lahaynba cagtay wada marin wayna khaasan fajarow waa sifaat almunaafiqiin wey intabi nabigu alayh salaam wuxuu yidhi afartaasi ninkii mid ka mida laga helo kaana fiihi shucbatu min nifaaqin gabal munaafiqnimaa ku jirta afartaba ninkii laga helana kaana munaafiqan khaalisan munaafiq saafia buu noqon wax ka baqa labaadku saa darteed culimadu markay halkan fasiraya munaafiq khaalisan waxay yidhahdeen laba mid weeye ama munaafiqnimo ku jirtay baa waxaan keentay haddaan munaafiqnimo ku jirinna afartaa markay si fiican ugu rumooyo mar wax ka dhacay maaha dabeecad rasmi ay u noqdaan shaki kuma jiraan inay aakhirka munaafiq run au noqona dhexeshiin ama munaafiqnimaa keentay ama iyadaa keensan munaafiqnimo ma kala haraan kolba kii soo horeeya kala keeni uu soo jiiy waclan waxaad ogaataa ama dunyaa addunyadu daaru amaanin wa islaamin wey daar iimaanin wa islaamin daar iimaan iyo islaamnimo wey fa ummatu muxamadin sal slam ummadda muxamed ajiibtay fiihaa adduunyada mu'minuuna muslimuuna weye fii axkaamihim axkaamtooda wa mawaariihihim dhaxalkooda wa dabaa'ixihim waxay gowracaan wa salaati calayhim kii dhintay in lagu tukado laa tashhad liaxadin qofna ha u qirin bixaqiiqati اliimaani iimaanku inuu ka dhab yahay xataa yaatiya ilaa uu la yimaado bijamiici sharaa'ic islaami sharaaic islaamtao dhan ilah uu la yimaado fain qasara fii shayin waxduu ka gaabiyo oo min dalika sharaaic islaam ka mid a kaana naaqisa aliimaani wuu noqon xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto wa cilmu iimaanihi iimaankiisa ogaanshihiisa xataa yatuuba idin qoran miya ahaa nusa qaarkood xataa yatuuba ilaa uu ka toobad keenoo gaboodfalkii uu ka noqday noqon wa cilmu iimaanihi iimaankiisa in la ogaada ma dhabbaa mise dhab kama aha ila اllahi tacala ilahay un baa garan kara taamu اliimaani miya aw naaqisu liimaani miya iimaankiisu ma dhammaystiran yahay mise waa naaqisna ilaahay baa loo dayn ilaa maa dahara laka wax adiga kuu muuqdeed aragto oo min tadyiici sharaa'ic اlislaami islaamka sharciisa la dayacay inaad aragto maahane wax kaloo uurka ku qarsoon adigu malihid masaladan qayb kamid horaan u soo marnay laakiin mualifku raxmat lla halkan wuxuu kaga hadlayaa qofka muslimka ah ee daahirkiisu islaamka yahay adduunka waxaa loola dhaqmi axkaamu اlmu'miniina wاlmuslimiina baa lagula dhaqmi waayo masalada masalatu nifaaq bay daba socotaa ummadda nebi maxamed sheeganaysa inay raacsan tahay sala allah alay ali wasalam qofka isaga wax lagu gaaloobo oo cad sameeyo lagu arko towbadkeen ama waa lagu dili la yidhaahda maahane daahirkooda iyo asalkoodu inta ay ummaddan sheeganayaan waa ummad mu'miniina oo muslimiin ah annaga waxaan leenahay taa baxay muslimiin iyo mu'miniin ku yihiin axkaamta sharciga lagu dhaqmayo ha noqoto xukunkii guur ha noqdo ha noqdo gowrac dhaxal ha noqdo salaad lagu janaaso lagu tukado ha noqdo laakiin qofna ma dhihi kartid qofkani aleelaha islaamnimadiisii way buuxsantay oo boqol boqol weeye oo iimaankiisa iyo islaamnimadiisa waa la hubaa nabig alay slam xooluu qaybinayay nin buu ka tegey sacd ibn abi waqaas baa ninkaa aad buu ula fiicnaa rasuulka ilaahayow dadkii kalena waa tiisi hebeloo fiicnaana waa ka tagtaye wamaa tiisid in waama nin mumine nabig wuxuu yidhi aw musliman waxaa tira war waa muslim dheh waxoogay uu iska joogay waxba lama siin uu soo noqday sidoo kale wey nabig sidoo kaleetu ku yidhi